waana la iska difaacaya haddii alla idmo wararka ayaga way waa sax weeyo weliba ragaan hadda gobolkan weli aan hadda kool aada ugu yaraa baan maqlayay oo sida ninkii afhayeenka u ahan jiray oo cali dheerar lalahaa isaguu ku jira waa maqlayay inay gobolka soo gaareen arrimaha iyaga waa ka jiraanoo gobolka intii u badanbo meel hadda saddex badanaa saddex degmo oo si toosa nimankan ii sheegeen ay jidadkeeda isu furan yihiin degmada belaxaawo iyo luuq iyo doolow saddexda degmo waa laysu maraa oo dawladda iyo ciidamadu way maraan oo inta udhaxayso balse gobolka intiisa kale oo area eelcadde eelwaaq baas dheere buur dhuubo garbaharey inta iyada ahabo diyaaradaal yay dadku ku aadaan ama wixii dawladda ku aadaan horta dadku degmada iyo deegaanka waxaa ka daran dadkibaa go-doon ah oo nimankaas ay go-doomiyeen oo qof meel u bixi kara uusan jirin haddii ankee dad qaraabaa ay damcaan inay aadaan dadku waxay ku sameeyaan fasax bay siiyaan xilligay fasaxa siiyaan hadduu qofku kadib dao kuma soo noqonayo deegaankiisii iyo dadkiisii iyo carruurtiisii iyo xoolihii uu ka tegay kuma soo noqonayo nimankan goodoon bay ummadda geliyeen ummaddana waa ka warqabtaa laakiin hadda dheeri waxa u ah deegaankaas wixii abaar dalka ka dhacaayey oo ummadda soomaaliyeed hadday jaaliya tahay iyo hadday dawlad tahay iyo hadday hay-adaha samafalka ay yihiin ay isu gurmanayeen inta iyadaaba wax gurma la yidhaahdo oo dadka soo gaaray ma jirin waayo hadday dadku ayaga laftooda isi saacideyn lahaayeen dadka jaaliyadahana boqol dollar haddii loo soo digo oo shirkadaha ay ku maqlaan boqolkiiba lixdan ayagaa qaadanaya marka maadaama wixiiba la dhacayo ina shacabkuna ayna gaarayn dadka dee sida iyaduna yaana la isku saacideyn karin